si aad wararkaba ku maqlayseen maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa saaka dil toogashaa ku fulisay saddex nin oo hore loogu helay dambiyo ay ka mid ahaayeen dilal iyo falan argagixiso faahfaahinta warkan waxaa muqdisho kasoo dirtay zaynab abuukar
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay saddex nin oo ka mid ahaa kooxda al-shabaab oo uu ku jiray sargaal ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee mid ku shaqaynayay darajo sargaali dhakhtar been abuur ah maxkamadda ciidamada ayaa shan iyo tobankii bishii januwari xukun dil ah ku riday ninka lagu magacaabo maxamed cabdinuur jirow oo loo yaqaanay dhaktar farax oo la sheegay in uusan ahayn dhakhtar sax ah balse ka tirsanaa al-shabaab oo xirfadan isku qarin jiray waxaa lagu helay dembiyo isugu jiray dilal iyo hagidda qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho sida ay sheegtay maxkamaddu maxkamadda ciidamada ayaa sidoo kale dil toogasho ah ku fulisay maanta dhamme shariif maxamed barqadle ayaanle oo ka tirsanaan jiray ciidamada xoogga dalka maxkamadduna xukuntay laba-iyo tobankii bishii januwari ee sanadkan kaasi oo lagu helay dembiye ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fulisay kooxda al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay maxkamadda dhamme shariif waxaa loo soo xiray sidoo kale oo dembigooda lagu helay in uu muqdisho soo geliyey gawaari qaraxyo ah ninka saddexaad ee isna saaka dilka lagu fuliyey ayaa ahaa maxamed cabdulle abkow oo ku magac dheeraa biimaalow kaasi oo maxkamaddu sheegtay in ay ku heshay dembiye ay ka mid ahaayeen in uu koox dabley ah oo ka tirsanaa al-shabaab uu u gudbiyey garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho waxaana maxkamaddu xukuntay diseembar afar iyo tobankeedii sanadkii hore muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada ayaa gabagabadii ka hadlay xukunka ay maxkamaddu fulisay maanta maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad laba kun saddex iyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah kow maxamed cumar jiirow dictor fanax labo maxamed cabdulle abkow cumar biyomaalow saddex shariif maxamed barkhadle ayaanle jeego wabilaahi towfiiq si kastoo ay ahaato dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciqaab adag ay marsiin doonto cid walba oo lagu helo in ay ka mid tahay kooxda al-shabaab ama garab u noqota seynab abuukar v o a muqdisho